wararka ku saabsan sababtii shaqada looga eriyey madaxii hore ee hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i-da james comi ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii warbaahinta qaar ka mid ahi ay heleen wargelin uu qoray james comi intuu xilka hayay warbixinada ayaa sheegaya in madaxweyne donald trump uu ka codsaday madaxii hore ee f b i-da james comi inuu joojiyo baaritaan uu ku waday taliyihii hore ee arrimaha amniga trump u qaabilsanaa michael flynn jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku faahfaahinaya arrimahaasi tan iyo markii shaqada laga eriyey madaxii hore ee hay-adda f b i-da james comi tuhun mooye ma jirin war raad leh oo lagula xidhiidrinayo madaxweynaha maraykanka donald trump inuu u eriyey dana qaasa oo ku lug leh baaritaanada lagu wado howlwadeennada madaxweynaha ama isaga laftir ahaantiisa balse qoraal la sheegay inuu james comi ka qoray kulan uu madaxweynaha la qaatay ayaa u dhow raadraac waa haddii sida ay warbaahintu u sheegayso ay u qoran tahay warbixintaasi jaamac xasan ibraahim waa qareen ku dhaqan magaalada atlaanta ee gobolka georgiya ee dalkan maraykanka waxa uu sharaxayaa codsiga sharciga ah ee safiinada afka qalaad lagu yidhaahdo waxa ay tahay ereyga safiina waxa weeyaan in macnaha oo congresska ama maaragtay yani qaybta sharci dejinta faraca sharci dejinta maaragtay waddanka maraykanka in ay ku qasbaan qof ama ay ku xukumaan qof inuu hor yimaado congresska oo macnaha su-aale laga weydiiyo arrin shirka ama wax dhacay marka waa waa sida maxkamad oo maaragtay ay maxkamad kugu qasabto inaad hortimaad qofkuna ma diidi karo inta kale inta badan cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga ah waxaana uu degan yahay gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington waxa uu sharaxayaa inay horay maraykanka uga dhacday madaxweyne lagu eedeeyey is-hortaag uu ku sameeyey baaritaan socda midda ugu dhow oo hadda dadku ay ku cabirayaan waa arrintii ku dhacday madaxweynihii hore nixon kun iyo sagaal boqol iyo waxaan filayaa toddobaatan meeyadii horaanteedii waxaad moodaa in la leeyahay wuxuu is-hortaagay in baaritaan lagu sameeyo ninkii kala tarin jiray xagga arrimaha ammaanka oo iscasilay marka inkastoo hadda ay ku kala duwan yihiin arrintaas nixon oo macnaheedu ahaa in sharcigii la jebiyey haddana la qariyey oo kan hadda aad moodo oo keliya inay tahay wuu is-hortaagay keliya ee wuxuu qariyey aanay jirin xoogaa halkaa inkastoo ay ku kala duwan yihiin haddana waxaa la cabirayaa inay tahay dembi weyn mar haddii baaritaan socda uu madaxweynihii si bareera u yidhi ha la joojiyo oo uu farageliyey qareen jaamac xuseen ibraahim ayaan weydiiyey waxa ka imaan kara qoraalkan caadi ahaan madaxweynuhu weeri karaa yaay ninka maarata maaragtay u sarreeya hase ahaatee waa inay sababi jirtaa marka inta badan waxaa la moodayay waxaa macnaha dadku ay u haystaan inuu u eriyey sababta si uu ujeejiyo u joojiyo baaris xagga arrimaha xidhiirka russia iyo trump groupkiisa ka dhexeeyey marka waxaa la hayaa marka iminka inuu comi qoray wixii isaga iyo madaxweynaha dhex maray februaridii lasolasoo dhaafay oo madaxweynuhu ku tiraagireeyey inuu pressure ku saaro inuu joojiyo baadhistii lagu waday general flynn oo laga eriyey shaqada markaa haddii arrintaas ay soo baxdo soo lasoo bandhigo oo inuu macnaha madaxweynuhu uu traagireeyo inuu pressure ku saaro waa arrin aada ugu xun runtii trump aada iyo aad bay ugu xumaanaysaa marka dee wixii ka dhici karaa ma ogin cabdiqafaar ayaa faahfaahinaya waxa ku qoran qoraalka laga hadlayo haa waa la wadaageen waxay dhaheen warqadda waxaa ku qoran jooji baaritaanka aad ku wado ninka la yidhaahdo flin oo ahaa la talimihiisii xagga amniga oo muddo dhowr iyo labaatan maalmooda keliya shagadaas hayay marka way ku qoran tahay inuu leeyahay wuxuu iga dalbaday inaan joojiyo baaritaanka halkaasaa maaragtay dadku ay marka cabirayaan inay tahay faragelin zaa'ida oo uu tallaabay inuu farageliyo baaritaan socda cabdiqafaar cabdi wardeere waxa uu ka faalloonayaa waxa ka imaan kara haddii guddiga sirdoonka ee kongareeska ay ku qancaan nuxurka qoraalka james comi ee ah inuu madaxweynuhu isku dayey inuu is-hortaago baaritaan ka dhan ah xulufadiisa tillaabooyin dadku hadda waxay isku hayaan hadda inay tahay waxa la yidhahda impeachment ama in shaqada laga eriyo madaxweynaha waa tallaabada ugu weyn oo ay ka qaadi karaan laakiin in badanna waxay leeyihiin arrintaani ma ku filan tahay sababtoo ah waxaad moodaa inuu leeyahay anigu maba odhanba oo hadda aqalkii caddaa madaxweynuhu waaba waaba diidan yahay wuxuu leeyahay anigu haba yaraate ee wax maaragtay warkaas uma sheegin dalabkaasna kuma samaynin baaritaanka la sameeyo marka waa isaguna hadal buu leeyahay kanna waa beeninaya marka mudday qaadan noqonaysaa in la fahmo oo ay weliba ay ku filan tahay in ay gaarto in shaqada lagaga eriyo madaxweynaha inkasta oo uu waaqalka cad beeniyey warbixintan islamarkaana ay sheegeen inuusan madaxweynuhu kala hadal james koomi arrintan iyo wax la mid ahba haddana tani waxa ay gacan siinaysaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal iyo dadka qaba inuu madaxweynuhu mudan doono goordhow iyo mar fogba kalsooni darro uu xafiiska ku waayo